الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وعشر كلحاد من كتاب صور من حياة الصحابة البراء بن مالك الأنساري صحابق la yidhaahdo albara bara binu malik albaraau binu malikin alansaariyu saxaabigaas tarjamadiisi weeye iyo taariikhdiisi albaraau binu malik bara binu malik alansaariyu ee ansaariga ahaa taariikhdiisii iyo tarjamadiisii weeye low laa tuwalluu ha u dhiibinnina ha tawallisiinnina albaraa'a saxaabiga baraa la yidhaahdo jeyshan ciidan ha u dhiibinnina ciidankaasoo min juyuushi lmuslimiina muslimiinta ciidamadooda ka mid ah ha u dhiibinnina maxaa yeelay makhaafata an yuhlika inuu halaago baqdin laga baqayo jundahu ciidankiisaa loo dhiibay biiqdaamihi bisababi iqdaamihi dhiirashanaanshihiisa darteed biiqdaamihi dhiirashan dhiira dhiiranaanta ama dhiirashada ou dhiiran yahay awgeed hadalkaa waxaa yidhi cumar binu khadaab wuxuu la hadlay gobollada raggii barasaabyada u ahaa warqadu qora wuxuu ku yidhi ninka bare la yidhaahdo ciidan yaan loo dhiibin sababta waxaan ka baqayaabuu yidhi ciidankaas inuu baaba'o baaba'aasna meel kale ka imaan mayee makhaafata an yuhlika jundahu biiqdaamihi geesinimadiis yaa dhiiranaanshaha iyo sooma jeestanimada uusan soo jeensanayn uusan baqdin aqoon baan ka baqay in ciidanku meesha ku baaba'o marka ninka ayaan ciidan loo dhiibin geesnimadii baa ka badatay barahaan haddee bara binu maalik inaa garatay baa laga yaabaa waa anas binu maalik walaalkiis anas baa aada u taqaanaa anas binu maalik waa caan saxaabiga anasna waa caan waaye cinda ahli ilcilmi waxa uu ahaa baa layidhi mustajaaba dacwa nin ducadiisa la aqbalo markay xaaladdu adkaato muslimiinta lala kaco oo gaaladu la moodo inay gacan sarreeyaan ee la dhihi jira marakan aday hawsha ku maraysaa ducee markaa uu duceeyana gaalada waa jabaysaa saxaabigay ku timid weeye kam min ashcaha akbara mid basaasaysan oo booraysan badana low aqsama cala allaahi la abara hadduu ilaahay ku duldhaarto dhaho wallaahi ilaahay waxaa inaa ii samaynaysaana ilaahay ka yeelayo kaana wuxuu ahaa bare baraa binu maalik ashcafa mid basaasaysan aqbara booraysan bimacnaa timihiisa iyo jirkiisaba basaas iyo boor ka muuqdo aan dhaashanaynoo saliidaysnayn oo shanlaysnaynoo timihiisu kala firiqsan yihiin da'iila aljismi mid bar yar buu ahaa dadka barta yar xoog badanoo muuqaal weyn uma muuqan da'iila aljismi bartiisu ama jismigiisu midow bar yar yahay buu ahaayo bar yar macruuqa alcadmi laftiisuna ay caato tahay caatanimana ku darsaday macruuqa alcadmi yaa laftiisana la feentay qof laftiisa la feentay maxay ka dhigan tahay caato ah wixii la feento hilib male ma ogta caato ah taqtaximuhu waxaa fiirinaysay taqtaximuhu waxaa ka dusaysay ama waxaa fiirinaysay caynu raa'iihi kuwa arkaya indhahooda kuwa arkaya ishooda ayaa fiirinaysay isha cidda wax arkaysaa horta ku dhacayso marka hore fiirinaysa humma dabadeedna taswaru canhu way ka iilanaysa ishu canhu baraa xaggiisa izwiraara ka iilasho qofka wax arkaya markuu saa indhaha ugu dhufto indhaha kusii hayn maye waa ka leexinaya anaa nin haybad badan oo eh, muuqaal weyn oo saasa uma muuqanayn qofka markuu saa u fiiriyo waxa weeyaan haddii waa ka jeensanaya oo muuqaal iyo ma garanaysaa arrimahan dadku isku fiiriyaan oo indhaha lala sii raaco kama muuqanaynin taqtaximuhu waxaa fiirinaysay caynu raa'iihi kuwa eegaya ishooda indhaha looga jeedo uma markay fiiriso ka bacdina taswaru waa ka iilanaysay ishu canhu bara xaggiisa iswiraara iilasho walaakinahu isagu maca daalika intaas lala qabo sidaas ha ahaadee nin bar yar oo caataayo indhuhu aysan sii sii fiirfiirinayn haba ahaadee sidaa isagoo ah ninkaa barta yare caatadaa ee lafihiisa la feentay ee basaasaysan isagoo ah qatala wuxuu dilay mi'atan boqol oo min almushrikiina gaalada ka mid ah mubaarasatan isku soo bambax buuna ku dilay yaa caryaa ii soo baxaya wey mubaarasadu nin baa u soo baxaya waa ka tuuraya tababarka uu qabo adduunkan ma gaarin hadda maanta isqiimaynaya boqol mubaarasa waxa weye wax meel laga soo tuuro oo la ganay maaha waa qof safkaasna mid baa ka soo baxaya safkan muslimiintana mid marka kii gaalada ka soo baxaya safkoodiibuu dilaya mubaarasaa la yidhahdaa waxdahu xaalow keligii yahay buu boqolkaa dili caddaa markii laga reebo boqol buu dilay markii laga reebo can aladiina kuwa qatalahum uu ku laayey gaalada uu ku laayey fii khimaari almacaariki dagaalada moolkooda kuwa ku laayay markaan lagu darin maca almuxaaribiina kuwa dagaalamaya macooda markuu saf ka barbar dagaalamayo xaggana saf kale ka dagaalamayo dadku qolo kasta wax dilayso kuwa sidaa ku laayay ciidan isagoo ku jira lagu dari maayo waxaan waxaa weeye tani yaa hebel baa soo baxay iyo hebel baa soo baxay mubaarasa la yidhahdaa marka boqolkaani waa markii laga reebo kuwa kale oo dagaalada caado u galay gaalada lagu laayay kuma jiraan caddaa weeye caddaa iyo xaasha iyo soo ma taqaanid khala iyo waxa weeye marna afcaal bay noqdaan marna xuruuf bay noqdaan waaye caddaa ka gudubsan markii laga reebo can aladiina kuwii xaggooda qatalahum uu laayey fii khimaari almacaariki macaarikooyinka iyo xuruubta iyo goobaha moolkooda kuwa ku laayay markaan lagu darin maca almuxaaribiina kuwa dagaalamaya macooda kuwaa kuma jiraan boqolka innahu ninkani baraa la yidhaahdo alkamiyu magabada weeye albaasilu geesi ah almiqdaamu soomajeeste ah waxa weeyaan tilmaamaha uu lahaa baa lagu sheegaya alkamiy waa midka magabadaha ah waa geesi albaasil libaax ah almiqdaamu soomajeestana ah alladii kaasoo katabal faaruuqu sayid cumar uu qoray bisha'nihi sha'nigiisa ilaa cummaalihi shaqaalihiisii gobollada sayid cumar u qoray risaala meesha ku jira risaalatan buu qoray mafcuulka kaa go-an warqad baa sayid cumar qoray fil aafaaqi jihooyinka barasaabyadii iyo gobollada wixii u jiray ayuu sayid cumar warqadu qoray muxuu warqaddaa ku taallay allaa yuwalluuhu inaysan tawallisiinoo u dhiibin ninka bare la yidhaahdo calaa jeyshin ciidan oo min juyuushi lmuslimiina muslimiinta ciidamadooda ka mid ah khowfan cabsi liajligeed min an yuhlikahum inuu halaago ciidankaas biiqdaamihi geesnimadiisa darteed ilaa ninku hadduusan aqoon meesha waa lagaa gadaal uga baxyo ciidanka maarata ama lagaa gacan sarreeyaayo ama raggu baaba'aayo waxa weye geesnimadu ka badato ka soo noqon mayo meesha war ninkaa ciidan yaan la iiga dhiibin buu yidhi sayd cumar ninkaa ciidankii loo dhiibo waxaan ka baqayaa inuu geesinimadiisa darteeda ciidanku iga baaba'o innahu ninka la sheegayo albaraa'u binu maalikin alansaariyu weeye aquu anas bni maalikin anas binu maalik walaalkii ahaa ninkaa isagaa weeyaan anas binu maalikna waa inoo imaan doonaa ma dheera meel dhow buu ku imaanaya insha allah khaadimi rasuulillaahi rasuulki ilaahay khaadimkiisa ahaa anaskaasi sala allahu calayhi wasalam walow ruxtu haddaan taga buu yidhi sheekha kitaabka qoray haddii aan socdoo tago astaqsi xaalaan ururinayo ama astaqsi xaalan ku xeel dheeraanayo laka adiga kuugu xeel dheeraanayo akhbaara buduulaati lbaraa'i bni maalikin bara binu maalik geesinimayaashiisii akhbaarteeda bara binu maalik dhacdooyinkii ka dhacay geesinimaduu muujiyey sheekooyinkaas inaan kuugu xeel dheeraado haddaan damco oo astaqsi waa maxay ururin iyo gungaarid gungaar ma maqasha salgaarid macnaha inaan sal gaaro soo wada sheego haddaan damco ladaala alkalaamu hadalkaa dheeraanaya wadaaqa almaqaamu maqaamkuna waa cidhiiri buu noqonaya kitaabkuna waa mukhtasar oo siirada si la doono ninkii la doono wixiisoo dhan lama wada sheegayo laakiin arrimaha ugu waaweyn oo inta kale ugu hanuuni kadhid baa kitaabka lagugu sheegaya lidaa sidaa darteed ayaan ra'aytu waxaan ra'yeeyey buu yidhi an acrida laka inaan kuu soo bandhigo qisatan waaxidatan hal qiso taasoo min qisasi buduulaatihi geesinimadiisa qisooyinkeedii ka mid ah wahiya qisadaas aan kuu sheegayaana tumbiika iyadaa kaaga warramaysa camaa cadaaha wixii ka soo haray hal xabbaan soo qabanayaa buu yidhi dhacdooyinkuu sameeyey halkaa xabbo ayaa ku kaaga warramaya dhacdooyinkii kale uu sameeyey siduu ahaa halkaa xabbo baan marakan sheegaynaa buu yidhi iyadaa inta kale ka qaadanaysa tabda'u haadihi alqisa qisadan iyadaa way bilaabanaysaa mundu saacaati bay bilaabatay saacadihii laga bilaabo aluulaa ee hore liwafaati اnebiyi bacda wafaati الnebiyi nebiga dhimashadiisii dabadeed nebigii alkariimi wanaagsanaa sala اllahu calayhi wasalam iyo waltixaaqihi nebiga haleelidiisii uu haleelay birafiiqi اlaclaa rafiiqi sare yaa mala lacla ilaahay haleelay maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina waasidiiqiina washuhadaa'i waxaasuna ulaa'ika rafiiqa rafiiqu lacla nebiguna markuu sii dhimay ku ducaysa ilaahu halkaa ay haleeshi markii nebigu dhintay ee rafiiqulaclaa haleelay wax yar ka bacdi bay qisadaani bilaabatay xaysu wakti bay bilaabatay tabda-u ku xig dafiqat ay guda gashay qabaa'iluulcarabi carab qabaa'isheedii takhruju inay iskaga baxdo min diin illaahi ilaahay diinkiisii afwaaja koox koox iyo jamaaca jamaaco niman carbeed baa nebigu markuu dhintay diintii ka baxay oo ridoobay arrimay isku geegeysteen markaasay dhaheen war annagu sakadii kuwa diiday iyo waa ka baxaynaabay dheh qisadu markaasay bilaabatay kamaa dakhala sayba usoo gashay fii haada diini diinkan markii horeba afwaaja iyagoo jamaac jamiicaha markii horeba jamaaca jamaacay ku soo galeen waraayta annaasa yadkhuluuna fii diin illaahi afwaaja bay markii dambena kooxkoox uga bixeen qaarkood xataa lam yabqa ilaa uusan kaga hadhin cala alislaami islaamnimadii ilaa ahlu makkata maka ehelkeeda mooyaane iyo walmadiinati madiine ehelkeeda iyo wadaa'ifi meesha daa'if la yidhaahdo iyo wa jamaacaatun kooxo mutafariqatun ku kala tagsan hunaa halkan wa hunaaka halkaa shishe oo miman duula habbata allaahu ilaahay sugay quluubahum quluubtooda cala aliimaani iimaanka uu ku sugay madiine iyo maka iyo daa'if dadkii joogay baa islaamnimadii ku haray iyo jamaacaad meelo kala gedgedisan joogo oo ilaahay iimaanka ku sugay habbata allaahu yuhabbit allaahu aladiina aamanuu bilqowli alhaabiti fi lxayaati اddunyaa wa fi laakhira ilaahu nagu sug qowlu haabitka iyo iimaanka samada wuu sugnaaday asidiiqu abubakru sidiiq ridwaanullaahi calayhi waa sugnaaday lihaadihi alfitnati fitantan iyada ah almudamirati ee waxhalaagaysa alcamyaa'i ee indhahla fitantan xilliga abubakr sidiiq markuu nebigu dhintay abubakar baa dee dowladdii qabtay soo maha fitantan baa timid abubakar waa sugnaaday ma liqliiqan fitantan indhahala wax baabi'inaysa markay timid abubakar waa sugnaaday sugnaansho oo sumuuda aljibaali buuraha sugnaanshahooda oo kale ah buuraha alraasiyaati ee sugan buuraha waaweyn ee dhulka dul qotoma say saa ugu sugan yihiin o aan cidna u riixriixi karin buu u sugnaaday abubakar sidiiq wajahaza abubakar wuxuu diyaariyey min almuhaajiriina muhaajiriintii wuxuu ka diyaariyey iyo walansaari nimanka ansaar la dhihi jiray axada casha- axada cashara jeysha koob iyo toban ciidan koob iyo toban madax ciidan ah, kala duwan ah ayuu diyaariyey wa caqada wuu guntay liqaadati haadihi اljuyuushi ciidamadaa iyadaa hogaamiyeyaasheeda alqaada hogaamiyeyaal weeye qaa'id waa mufrad waa hogaamiye soo maaha alqaada hogaamiyaashii ciidamadaasna wuxuu u guntay axada cashara liwaa'a koob iyo toban calan qolo kasta waxaa la siiyey afgaradkeeda iyo calankeeda waxaa weeyaan koob iyo toban talis ciidanka nidaam buu ku socdaa qolo kasta nidaamkeeda ah ayuu diyaariyey sayid cumar waa sayid sayid waa kursidiiq baan leeyahay markuu sidaa u diyaariyey wa dafaca bihim wuxuu u diray dafaca dafaca bihim bimacnaa riixiddaa waxa weeyaan dafaca waa diray bimacnaa waa dhibay bihim iyaga wuxuu u diray fii arjaa'i jasiirati alcarab carab jasiiradeeda jasiiratu alcarab meesha la yidhaahdo na geesaheeda koonayaasheeda dhinacyadeeda u dira ila carabta waa dadka ridoobay moogta ciidanba meel baa loo diray liyuciiduu inay ciidankani soo celiyaan buu u diray almurtadiina kuwa ridoobay inay ku soo celiyaan ilaa sabiili اlhudaa hanuunka wadooyinkiisa iyo walxaqi xaqa waddadiis dadka diinta ka baxay diinta ku soo celiya buu yidhi weliya waliyaxmiluu waaye inay ku xambaaraan ciidankaani almunxarifiina kuwa munxarifiintaayoo leexday oo waddada ka qalloocday cala aljaaddati waddada toosan inay ku soo celiyaan bixaddi sayfi seefta afkeeda almunxarifiin kuwa munxarifiinta ah wuxuu yidhi kuwaasna waddada cagta u soo saara oo balaayada diinta ka inxiraafay inxiraaf ka weecday wey ka leexday kuwa murtadiintana diinta ku soo celiyey marka kuwan munxarifiinta iyaga waxaa weeyaan waa bixaddi sayfi seefta afkeeda lala dhacaya waa la laynaya ilaa ay waddada ku soo noqonayaan wa kaana wuxuu ahaa aqwa almurtadiina kuwa ridoobay kan u xoog badan ba'san xagga balaayada kan ugu daran wa akharahum kan ugu badan cadadan xagga tirada dadka ridoobay qolada ugu xoog badan uguna ciidanka badan waxay ahaayeen banuu xaniifata kaanada isimkeedii banuu xaniifata nimankii reer banuu xaniifa la dhihi jiray asxaabu musaylimata alkadaabi ninkii musaylime la dhihi jiray alkadaabi ee beenaalaha ahaa asxaabtiisa ahayd nin nebinimo sheegtay buu ahaa musaylimat lkadaab baa la dhihi jiray ninkaa dadkii taageersanaa baa dadka ugu ciidan badan oo ugu hub badan oo ugu awood badan oo ugu tirada badan bay ahaayeen dadka ridoobay kuwaasa ugu xoog badnaa ninkaana wax kale kama xanaaqine nebigow la soo xiriirayoo wuxuu ku yidhi haddii aad markaa dhimatid ii dardaarmaysa in anugu xilka sii wado oo nebi kaa dambeeya aan ahay waa ku rumaynayaa waana ku raacayaa haddii kale laakiin mada jagaraadis buu ahaa kuwa xataa jagada waxay ka raadraadinayaan kursiga inay nebinimo helaan beenbeen ah waaye markaasaa nebigu wuxuu yidhi intaa in la eg ul yarah haddaa xataa weydiisatid waxaan heli maysidoo nebinimada ilaahay baa bixiya cidda u garto una siiyaa waa kaas dhulka iyo waddanka noo qaybi buu yidhi kaasaa nebiguna wuxuu yidhi ina alarda lilaahi yariuhaa yaa man yashaau min cibaadi dhulka allaa leh ciddou doono u dhiibaya dhaxal siinaya ninkii waa xanaaqay qabiil badan buu ka dhashay qabiilkii tirada badnaa baa markaas waxay u noqdeen difaac nimanka ugu xooga badan nimankaasi ahay faqad ijtamaca waxaa soo uruuray limusaylimata musaylima waxaa u soo uruuray min qowmihi qoomkiisa xaggiisana uga soo uruuray iyo wa xulafaa'ihim kuwii xulafada la ahay oo gacansaarka la lahaa oo qabiiladu qabaa'il waxaa jira gacansaar leh isku heeliya reer xaniifa iyo raggii gacansaarka la lahaa waxaa soo ka soo uruuray oo ka soo socmay arbacuuna alfan afartan kun oo min ashidaa'i almuxaaribiina kuwa dagaala kuwa ugu daran ah dagaalyahanna ma maqasha dadka dagaala kuwa ugu daran afartan kun oo ka mid ah soo ururay wa kaana akharu haaulaa'i kuwaa badankooduna waxay ahaayeen qad ittabacuuhu kuwa musaylimo raacay casabiyatan qabyaalad lahu isaga ay u qabyaaladaynayaan waxa casabiya waa balaayada dadka waxaa ummadda la hara weeye casabiya waxa weeyaan waa qofku qoyskiisa iyo jameecadiisa iyo waxaas inuu u heelayo xaq iyo baatilba is yidhaahdo waxaan iyaga ahayn isan ka dhaadhacayn marka casabiyad bay qoladan u raaceen intaa tira la eg ninkan lahu isaga ay u kululaanayaan oo u casabiyadeynayaan laa iimaanan rumayn uma raacin bihi isaga ay rumeeyeen oo rasuul inuu yahay umay rumaynin maxaa yeelay faqad kaana bacduhum ragga raacay iyo qabiilkiisa qaarkii waxay ahaayeen yaquulu kii yidhaahda bacdigaas ashaddu waxaan markhaanti ka ahay anna musaylimata ninka musaylime la yidhaahdo kadaabun beenaale inuu yahay wa muxamadan wa anna muxamadan nebi muxamedna saadiqun run sheega inuu yahay nebi xaqa inuu yahay waa ogna waa qabiilkiisa laakina kadaaba rabiica reer rabiica beenaalahooda waa waxa weeyaan waa qabiilo weyn oo qabailka carabta ka mid oo musaylima ku abtirsada rabiicada reer rabiica ninkooda beenaalaha ah oo musaylima ah baa axabu ilayna annaga xagga iyaga naloo ka galgacal badan yahay min saadiqi mudara reer mudara kooda runta sheegayo nebi maxameda war annagu ninkaasaa naga dhashay sida dadka hadda qaarkiis ku hadlaanoo kale weeye waxa weye waxuu doona ha noqday isaga meesha geey waxa weeyaan yeelkiisi wuxuu doona ha sameeye khayrna ma lehe xanana ummadda u qaban mayo iyo diin iyo dal iyo dunyo toonne waxa weeyaan isaga unbaa nihilba xigoo wakaas dad noocaasoo kalaa bay ahaayeen marka waxay leeyihiin waanu garanaynaa ninkaani beenaale inuu yahay laakiin nebinimona umaanan rumayn laakiin qabiil ahaan bay ku taageerayeen marka beenaalaha qoyska iyagaa baan ka jecelnahay runlaha reerka kalaa weeye sheekadu waa intaa intaa markay dhacday nimankan reer mudarna waa qabiilatu rasuulilah dee nebigu qabiiladu ka dhashay weeye ya almudariy nebigeena calayhi salaatu wasalaam hazama musaylimatu musaylima wuxuu jebiyey awala jeyshin ciidankii ugu horeeyey oo kharaja u soo baxay ilayhi xaggiisa ciidankaasoo min juyuushi lmuslimiina muslimiinta ciidamadeeda ka mid ahaa ayuu jebiyey biqiyaadati cikrima xaalow ciidankaasi ku sugan yahay cikramo bini abijahal hogaamintiisa saxaabigan dee waa cikrima waa in abijahal waa waa saxaabi waa nebiga rumeey saxaabi weyn weeye cikrima ciidanka muslimiintu la jabiyey hogaaminayay ciidankii musaylima jabiyey wa raddahu musaylima ciidankaas wuxuu ku celiyey calaa acqaabihi ciribtiis gadaal buu u riixay fa arsala lahu fa arsala waa diray lahu musaylimo waxaa loo diray asidiiqu abubakr sidiiq u diray jeyshan ciidan ciidankaasoo haaniyan labaad ciidankaasoo biqiyaadati khaalid ibni lwaliid hogaaminta khaalid binwaliid ku sugan khaalid bin waliid ciidan hogaaminayo baa mar labaad la diray abubakar baa diraya ciidankaasoo xashada uu soo ururiyey abubakar fiihi ciidanka dhexdiisa wujuuha saxaabati saxaabada kuwoodii wejiga lahaayo ahlu sharafka ahaa oo min al ansaari ansaariya walmuhaajiriin ahaa dadkii aada loo yaqaanay baa ciidankan ciidanka ah oo ku jira marka labaad la dirayo ilaa khaalid baaba watee wa kaana waxaa ahaa fii daliicati haaulaa'i kuwaa hore oo cikrama watay caaradkooda waxaa ku jiray iyo wahaa ulaa'i kuwan kale oo hadda khaalid wata labadaba albaraa'u binu maalikin alansaariy ciidankii horena bara waa ku jira saxaabiga hadda aan ka hadlayno ciidankan dambena waa lagu dara wa nafarun waxaa kaloo ku jiray koox kooxdaasoo min kumaati lmuslimiina muslimiinta halyeeyadeedii ah halyey dadka geesayaashaa baa la yihahda halyey raggaasaa meesha ku jiray iltaqa aljayshaani labadii ciidan waa kulmeen calaa ardi alyamaamati yamaama dhulkeeda oo fii najdin ah dhankaa riyaad iyo hadda halkaas waxa weeyaan meeshaasi ku kulmeen famaa huwa ma ahayn bowshaanigu ilaa qaliilun wax yar xataa rajaxad ilaa ay ka rajaxnaatay oo ka saramadhay kafatu musaylimata musaylimo kafadiisii iyo waa asxaabihi ciidankii la socday ciidankii labaadoo khaalid watayna waa lala kaca kafadii musaylimo iyo raggii la socday baa waxa weye rajaxnaatay oo culays badatay wasulzilat اlardu dhulkiina waa la lululay taxta aqdaami junuudi اlmuslimiina muslimiinta ciidamadooda gomadahooda hoosteeda baa dhulkii lala lululay waxa weeyaan dee haddii ciidanka mar laga adkaado cagahaba dhulka kuma hayn karaan waxa weeye kaanamaa dhulku inuu la ruxmayo kale ayaa dhulkii u noqda wadafiquu waxay guda galeen ciidankii muslimiintu yataraajacuuna inay ka noqonayaan can mawaaqifihim goobahoodii dagaalka meelahay ay dagaal kaga jireen dib bay uga baxeen xataqtaxama ilaa ay jiireen asxaabu musaylimata musaylime asxaabtiisii ciidankiisii fusdaada khaalid ibni lwaliid khaalid bin waliid teendhadiis taliskii khaalid bin waliid baa ciidanka wata moogta ilaa ay xataa taliskii khaalid bin waliid iyo teendhadiisii ay jiireen musaylime iyo iyo wixii la socday oo waqta- waqtalacuuhu ay teendhada rujiyeen min usuulihi salka gebigeediba ay dumiyeen iqtalacuuhu waa maxay waa fujin waa siibeen min usuulihi bay ka siibeen iyaday tiirarkeediba hal mar baa saas loo leef wakaaduu waxay u dhowaadeen ciidankaas gaaladaay yaqtuluuna inay laayaan yaqtuluuna inay dilaan zawjatahu khaalid xaaskiisii teendhada ku jirtay inay dilaan bay damceen lowlaa an ajaarahaa hadduusan badbaadiyeen waaxidun mid oo minhum iyaga ka mid a kuwaa laftooda mid ka mid a yidhi anaa magan geliyey hala daayo gabadha yaan la taaban haddaysan saa dhacdeen maxaa way dili lahaayeen xaaska halkaa markay hawshu marayso cinda daalika arrinkaa agtiisa shacara almuslimuuna muslimiintu waxay dareemeen bilkhadari dhibaatada addaahimi ee daran khatar waa taqaanaa inagu taa baan ka dhignaa waa daa bilkhadari khadarka addaahimi ee daran wa adrakuu waxay haleeleen muslimiintu annahum iyagu waxay ogaadeen in yuhzamuu haddii la jebiyo amaama musaylimata gaalkan musaylimaha hortiisa maanta haddii ciidanka muslimiinta la jebiyo falan taquuma inaysan u istaagi doonin lilmuslimiina muslimiinta qaa'imatun mid u kacda bacda alyowmi maanta ka bacdi dib dambe islaamku uma jirayo uma taagnaanayo maanta haddii nala ka adkaada bay dheheen lan taquuma uma sii jirayso uma sii taagnaanayso lilislaami qaa'imatun mid u taagan bacda alyowm walan yacbu- walan yucbad allaahu ilaahina la caabudi mayabay dheheen waxdahu xaaluu keligi yahay laa shariika lahu xaaluusan ilaah lahayn waxa ilaahnimo la wadaagsadaa lagu caabudi maayo fii jasiirati alcarabi carab jasiiradeeda jasiiratu lcarabna ilaahay lagu caabudi maayo haddii maanta intaan muslimiinta la baabi'iyo yayna maanta marna noqonin halkaa markay marayso wahabba waxaa booday khaalidun khaalid baa booday ilaa jeyshi ciidankiisibuu ku booday fa acaada wuxuu celiyey tandiimahu ciidanka tareerinkiisa tandiim ma taqaana ciidanka tixiisa iyo nidaamkiisii dibu habayn ma taqaan ciidankiibuu ciidan macnaha wax gaareen weeye dibu habayn cusub buu sameeyey abaabul iyo dibu habayn buu ciidankii ku sameeyey fa acaada tandiimah xaysu meeloo mayaza almuhaajiriina muhaajiriintii uu ka soocay canilansaari waa laysdhex fadhiyaay wixii muhaajiriinna dhinac u baxa wey wixii ansaarana dhinac u baxa waayo wamayaza wuxuu kaloo ka soocay abnaa'a albawaadi bawaa- bo- baadiyaha raggii ka yimid can haaulaa'i kuwan iyo haaulaa'i kuwan muhaajiriin iyo ansaar waxaa laga soocay dhallinyaradii baadiyaha ka soo gurmatay iyagana gaar baa loo sooca waa la kala xulaya guutaka qolo kasta waxa la rabaa gaarkeeda in loola xisaabtamo wa jamaca wuxuu ururiyey wuxuu jamciyey abnaa'a kulli abin aabba kasta wiilashii ka farcamay taxta raayati waaxidin mid calankii hoostiis oo minhum ka mid a qoladii isku haybaba hal nin buu wuxuu yidhi ninkaa calankiisa ku dabafayla ninkaas baa ku dabafaylasaa intay isku abtiris meel ka gashaba maxaa saa loo samaynayaa liyucrafa in la ogaado balaa'u kulli fariiqin koox kasta wacdaraheeda wacdara ma taqaan wacdara qolo kasta qaabka u dagaasho in lagu qiimeeyaa la rabaa fi lmacrakati dagaalka dhexdiisa iyo waliyuclama in la ogaado min ayna meesha yu'ta almuslimuuna muslimiinta looga imaanayo meesha muslimiinta laga jebinayo dhinac laga soo gelayana in la ogaado ciidankaas ku dhex yaacsan la kala sooco ninkii si fiican u dagaalamo la ogaado ninkii dhankiisa ciidanka muslimiinta looga yimaadana in la ogaado iyo saxaabada wadaarad waxaa dhacday wadaarad waxaa wareegtay bayna alfariiqayni labadii kooxood dhexdooda raxaa macrakatin dagaal shiid miraheed macrakadaasoo daruusin daran baruusin daran dagaal daran shiid mirihiis ayaa dhex maray labadii kooxood mu'miniintii iyo iyo kuwii musaylima wato gaaladaha waaye xarbadaasoo dagaalkaasoo lam tacrif aysan aqoonsan xuruubu lmuslimiina muslimiinta dagaaladoodu aysan u aqoonsan lahaa iyada nadiiran mid la mida min qabli horay dagaal aan horay loo taariikhda loo gelin mid la mida inuu horay u dhacay baa meesha ka dhacay xuruubulmuslimiin ma aqoonsano may aqoon dagaalkan mid la mida horay looma aqoon maalintaa dhacay lam tacrif aysan og aqoon xuruubulmuslimiina lahaa midaan nadiiran mid u dhiganta min qabli horay aysan horay u dhicin wa habata qowmu musaylimata musaylimo qoonkiisii waa sugnaadeen cagahay dhulka ku qabteen fii saaxaati alwagaa dagaalka goobihiis alwagaa waa dagaalka goobaha dagaalka bay ku sugnaadeen fabaati aljibaali buuraha sugnaanshahooda oo kale alraasiyaati ee qotoma sida buuru meel u taagantaha oo kale baa ninkasta meel isku taag nimankii musaylimo la socday lugahay dhaqdhaqaajin waaye waa niman raba inay meesha furtaan walam ya'bahuu uma aaba yeelin kuwii musaylimo xaggiisa ka socday ma milicsan ma kala ma danayn uma aaba yeelin likarati maa shay tira badnaantiisa asaabahum asiibayo min alqatli dil ah waxa dad laga laynayo iyo waxa ka dhaawacmaya xagga uma dhuganayn nin kasta bartow taagnaaba saa u taagan yahay waana dagaalamaya wa abda lmuslimuuna muslimiintuna waxay muujiyeen min khawaariqi albuduulaati geesinimada khawaariqdeeda khawaariq caadada maabay muujiyeen low jumica haddii la ururiyo lakaana ahaan lahaa keligiis malxamatan dagaal oo min rawaa'ici lmalaaximi dagaalada kuwooda ugu cajabta badana sheeka meesha waxaa ka dhacay wax haddii la ururiyo keligeed sheekada laga sheekaynayaaba waxay noqon lahayd yaa xarbo dhan bay noqon lahayd saasaa dhacday sidaa markay dhacday fahaadaa ninkan haabit binu qays weeye isagoona kitaabku inoo ku imaanayaa insha allah haabit binu qays weeye xaamilu liwaa'i lansaari ansaar calankeeda ninkii waday ah yataxanadu isagoo barafuun meyd marsanaya wayatakafanu kafanna gashanaya wayaxfiru linafsihi naftiisana u qodaya xufratan god fil ardi dhulka bohol buu qoto fayanzilu wuu degaya fiihaa godkuu qoday ilaa nisfi saaqayhi ilaa labada dhudhun dhexdooda sousan qofku u cararin maba bixi karaba inuusan cararinoo baqin baa rabaa god ilaa dhudhummada dhexdooda u jooga booqoto darajay hoose ah koow wayabqaa wuu baaqi noqonayay haabitan xaaliha mid sugan fii mowqifi mowqifkuu taagnaa yujaalidu isagoo difaacaya can raayati qowmihi qoomkiisa calankooda xataa khara ilaa uu dhacay sariican xariya mid la legday shahiidan isagoo ah mid shahiiday waa dhintay wa haadaa ninkan kalena zayd bnu lkhadaab zayd binu khadaab ma taqaan cumar binu khadaab oo la dhashay weeyaan akhuu cumar binu khadaab ahaa radia allahu canhuma yunaadii isagoo dhawaaqaya fi lmuslimiina muslimiinta dhexdooda ayuha annaasu dadow cadduu qaniina calaa adraasikum gowsihiinna gowsaha isku qabsada ma maqasha gowsaha qaniina waa maxay ilkaha gowsaha isku qabsada wadribuu garaaca fii caduwikum cadowgiina gaaladaana garaaca wamduu socda qudumaa horay u socda horay u socda horay dagaalka horay u gala gadaal ha u bixinina ayuha nnaas ummad yahay dadow wallaahi laa atakalamu inaanan ku hadlayn buu yidhi bacda haadihi lkelimati kelimadda hadda aan idiin sheegay dabadeed abadan weligay inaanan hadlayn xataa yuhzama ilaa laga jabiyo musaylimatu ow alqa allahma ilaahay aan la kulmo aan dhinto oo fa udliya ilaahay aan markaas ula tago ilayhi ilaahay bixujati xujadeeda inaan xaqii jihaad ku dhinto horay u socda gowsaha qaniina dagaalama kelimad dambana hayga sugunina laba mid ilaa waxaan ka hadli karaa in musaylimo iyo ciidankiisa la jebiyo iyo inaan dhinto oo ilaahay xujadeeda aan ula tago uma kara waa rogaal celiy cala alqowmi gaaladiibuu ku rogaal celiyey famaa zaala kama zuulin yuqaatilu inuu dagaalamayo xataa qutila ilaa isna laga dilay wa haadaa ninkan saddexaad saalim weeyaan saalima weeye mowlaa abi xudayfa abi xudayfa raggaanu dhan waa inoo imaanaya insha allah abu xudayfe mowlihiisa ahaa yaxmilu isagoo xambaarsan raayata almuhaajiriina muhaajiriin calankoodii fayakhshaa calayhi fayakhshaa waxay uga baqeen calayhi isaga dushiisa qowmuhu qowmkiisii an yadcufa inuu daciifo ciidanku hogaaminaya qoomkiisi waxay ka baqeen ninka calanka haya iyo talisku inuu daciifo aw yata aw yatazaczaca waa isku mid inuu macnaha waxa weeyaan liiqliiqdo macnaha inuu cabsado weeyaan faqaaluu lahu waxay ku dhaheen innaa la naqshaa waxaan ka baqaynaa an nu'taa in naloo ka yimaado min qibalika xaggaada adigaa laftaadaan kaa baqaynaa dhankaada in nala ka soo galo faqaala wuxuu yidhi in utiitum haddii laydinkaga yimaado min qibalii xaggayga fa bi'sa waxaa baas yeeshay xaamilulqur'aani qur'aan nin xambaarsanoo akuuna aan ahaanayo nin qur'aan xambaarsan anaa ugu liiti nin qur'aan yaqaan haddii xaggiisa laydinka soo galo qur-aankii xaqa iyo jihaadka sheegaya nin qur'aan yaqaana yaa oo xambaarsan ninka ugu baas badan baa noqonaya baa noqda waayo fa bi'sa waxaa baas lahaaday xaamilulqur'aani yo akuunu uma kara waa rogaal celiy calaa acdaa illaahi ilaahay cadowgiisii ku rogaal celiy karatan rogaal celin baasilatan geesinimo leh xataa usiiba ilaa isagayna laga dilay waa dad aan joogsanayn inay naftu ka dhacdo iyo inay guusha gaaraan mooyaane walaakina buduulaati haaulaai ragga aan kuu soo sheegay geesinimaday muujiyeen dhammaanteed jamiican dhammaan tatadaa'alu waa mid iska yaryaraanaysa wax yar bay noqonaysaa aan weynayn markii loo fiirsho amaama buduulati albaraa'i binu maalik bara binu maalik geesinimada muujiyey intaana loo soo gogoldhiganayay maanta oo dhan haa intaan baa loo soo ma garanaysaa la rabay in la soo gaaro waaye marka ragga hadda aan la yaabtay geesinimaday muujiyeen dhammaan mid yaraatay bay noqonaysaa markii loo fiirsho waxa uu sameeyey bara binu malik radia allaahu canhu ilaahay isaga raalli ha ka noqdo wa canhum iyagana raalli alla ha ka noqdo ajmaciina dhammaan daalika arrinkaas ana khaalidan aan kuu sheego marka ninka khaalid la dhihi jiray xiina ra'aa markuu arkay wadiisa almacrakati macrakada iyo dagaalka huriddeeda hurid wadiis foornadeeda huriddeeda markuu arkay markuu arkay xiina ra'aa wadiisalmacrakati macrakada kuleylkeedii yaxmaa inuu darnaanayo oo wayashtadu darnaanayo waa isku mid waaye dagaalka foornadiisa inay hurayso oo darnaanayso markuu arkay iltafata wuxuu saa u fiirshay ila albaraa'i binu maalik bara binu maalik buu fiiri wa qaala wuxuu ku yidhi khaalid wuxuu yidhi ilayhim ila almuslimiin weye ilayhim xaggooda muslimiinta xaggeeda yaa fatal ansaari ansaar shaabkoodiiw dhallinyaradoodiiow nimankaa aad waa mahay aad macnaha shajichum nimankaas boori nimankaa dagaalka ku boori muslimiinta dagaalka ku boori yaysan dabcin ilayhim iyaga xaggooda muslimiinta xaggooda yaa fatal ansaari ansaar wiilkeedii dhallinyarada ahaada faltafatal baraaw bara markaasu isna wuxuu milcisaday ilaa qowmihi qowmkiisii wa qaala wuxuu yidhi yaa macshara alansaari ansaar makaanu kulankeedii laa yufakiranna yuusan ku fakerin axadun axad oo minkum idinka idinka mida birujuuci inuu u noqdo ila lmadiinati madiine madiinat almunawara duulaanka laga soo qaaday ninna yuusan ku fakerin inuu tegi doono oo ku noqonaya falaa madiinata madiina idinma ahan lakum idinka bacda alyowm wax magaalo iyo madiina idiin jidhaa ma jidha maanta kabacdi haddii laydinka adkaado ninna yousan isdhihin madiinaa tegi doontaa haddii laydinka adkaado wainnamaa huwa shanigu waxaa weeye waxaa jiro oo keliya allaahu ilaahay waxdow xaalow keliga yahay uma aljannatu maanta waa noolaanaysaa iyo madiinaa ku noqonaysaa iyo meel iska dhiga ilaah baa jira jannaa ka dambaysa wax kaloo war ma yeelaan meesha dagaalama uma xamala wuxuu isku xambaaray bare kelimaddaa markuu yidhi cala almushrikiina gaaladii wa xamalow macahu iyana waa iskula xambaareen wambaraa wuu baxay bare yashuqu isagoo dilaacinaya sufuu asufuufa safafyaalka isagoo saa udheu jeexaya gantaal isagoo ahoo kale uu safafkii saa u dhexgala wa yucmilu isagoo shaqaysiinaya assayfa seefta camal ee ku shaqaysiinaya fii riqaabi acdaa'i illaahi ilaahay acdaadiisa luquntooda riqaab luqumahooda qoorahooda qoorta xataa zulzilat ilaa laga lullulay aqdaamu musaylimata musaylima gomadihiisii iyo waa asxaabihi ciidankii la socday markuu ninkaani saas kugu xambaaray isaga iyo ciidankiisii baa waxaa dhacday musaylime iyo ciidankiisii waa dhi- waa laga- dhinac kastaa laga soo gala waa kay lugahay dhulka ku hayn waaye falaja-uu waxay magan galeen musaylime iyo ciidankiisii oo u dunmeen ila alxadiiqati beertii allatii beertaasoo curifat lagu yaqaanay fi taariikhi taariikhda lagu yaqaanoo loogu magac daray bacda daalika maalintaa ka bacdi bismi xadiiqati lmowt baa loo baxshay xadiiqat lmowt beertii dhimashada xawaalwadareed waxa imlaha la yidhaahdo kale waxay- waxa weeyaan xadiiqat lmowt baa meeshaa loo baxshay waagii dambe laakiin waagi hore wixii la dhihi jiray ma taqaanaa waagi hore waxaa la dhihi jiray xadiiqat raxmaan raxmaanka ma taqaanaa musaylimahani waxay dhihi jireen raxmaan lyamaama raxi- waa raxmaan lyamaama waa iyagay dhihi jireen annagu raxmaan ma naqaan ma eh, raxmaanka ilaahay ma naqaan bay dhihi jireen ma ninka joogaa bay dhihi jireen yamaama kaasaan u naqaanaaye markaasaa waxay beertan waagi hore la dhihi jiray xadiiqat raxmaan limusaylima xadiiqadii raxmaan ee mu- ha- waxaasi dhihi jiray beertii noocaas ahayd bay galeen nimankii musaylime la socday waagii dambe xadiiqatulmowt baa loo bixin doonaaye oo maxaa loogu baxshay xadiiqatulmowt waa likarati man dad tira badnaantiis qutila lagu laayay fiiha dhexdeeda fii dalika alyowm maalinta iyada ah ummaddii maalintaa ku baaba'day tira badnaanteeda baa loogu baxshay beertii dhimashada kaanat waxay ahayd xadiiqatulmowti xadiiqatulmowtkaasi waxay ahayd haadihi ee tana raxbatal arjaayi dhinacyadeedu miday waasac yihiin beer ballaaran saamiqatal juduraani derbiyadeeduna dhaadheer yihiin fa aqlaqa musaylimatu musaylima waa xiray iyo walaalaafu kumanaankii almu'allafatu la isku soo dumay oo min jundihi ciidankiisa ka mid ahaa markay beertii galeen waxay xidheen calayhim dushooda waxay ku xidheen abwaabaha albaabadeeda albaabadii bay hoos ka wada handaraabteen hoos bay ka wada xirteen markay beertii galeen waana derbiya dhaadheer bay leedahay ciidanka dibadda ka jooga muslimiintu ma soo tafi karaan albaabadiina waa xirteen wataxasanuu waxay dhufaysaysteen dhufays waxay dhufays ka dhigteen bicaali juduraanihaa derbiyaasheedii dhaadheeraa derbiyadii dhaadheeraana difaac bay ka dhigteenoo wixii lasoo tuuro kuma soo dhacayaan kor loogama soo degi karo halkaasay iska galeen wajacaluu waxay gudagaleen iyaga gudaha galay u fiirsada meeshaan wajacaluu waxay gudagaleen yumdiruuna inay roobaynayaan musaylimeya ciidankiisu almuslimiina muslimiinta inay ku roobaynayaan binibaalihim leebabkooda gamuunadoodi min daakhiliha xagga gudaha inay ka soo ganayaan fatasa- fatatasa- fatatasaaqadu gamuunadu waa soo daadanayeen calayhim muslimiinta dushooda tasaaquda almadari roobka soo daadashadiisa dhibco oo kale waa wax tirada ka bataa meesha ku jira iyagu markaa kor bay saa- kor bay saaran yihiin derbiyo dheer dheer markaasay saas le qofka kor jooga waxbuu soo niishaabi karaa dadka hoos joogoo iska taagtaagan hoos meelahan waa wixii u muuqda sidii aad saasoo kale aad ugu haysid waayo muraayadu saa ugu jeedo kale marka iyagu saasay sidii roobkii gamuunno usoo yaacinayaan kuwan gaalada ah balaayada ah markaasay muslimiinta la dhacayaan cinda daalika arrinkaa agtiisa buu taqadama hormaray miqwaaru lmuslimiina muslimiinta dagaalyahankoodii miqwaar dagaalyahankii albaasilu geesiga ahaa libaaxa ahaa albaraa'u binu maalik la dhihi jiray baa hormaray wa qaala wuxuu yidhi yaa qowmu talow dacuunii aniga waxaad isaadhaan aniga waxaad isaadhaan i dejisaan calaa tursin gaashaan aniga gaashaan idul saara gaashaanka waxa la iskaga dhigo wax lagugu soo tuuro moogta leebabka iyo waramada iyo gaashaan i- igu dul fariisii warfacu tursa gaashaankana kor ugu qaada cala rimaaxi waramada gaashaankan waramasaa kor ugu qaada dhinacyada kaga qabta uma qdifuuni aniga waxaa igu tuudhaan ila alxadiiqati beerta igu gana qariiban meel weliba u dhow igu tuura min baabiha albaabkeeda albaabka meel u dhow ha laygu tuuro derbiga kor inta layga seyraariyo halkaa ha laygu dhufto fa imaa an ustashhada in lay shahiid yeelo halka aan ku dhinto wa imaa an aftaxa lakum inaan idiin furo albaaba albaabka albaabka agtiisa markaan ku dhaco gaaladuna gudahay ku jidhaa ma ogta inaa albaabka inta ku ordo furo soo yacdaanoo gashaanoo waxaan meesha jooga gudaha u soo gashaan yaa inay taasi dhacdo iyo inaan anigu dee saa ku dhinto labadaa mid baa noqonaysa sidaa markuu yidhi wa fii lamxati lamxi اlbasari indhaha biligtoodaba ilbiriqsi mataqaanaa baalku saas yaa u dabaaxiyeba ilbiriqsi miyaa la dhahaa jalasa wuu fariistay albaraaw binu maalik isagii baaba ku fariistay calaa tursi gaashaankiiba ku dul fariistay faqad kaana maxaa yeele wuxuu ahaa da'iila اljismi horaa lagugu soo sheegay jirkiisu miduu caato yahay nin aad u tabar yar caato ah oo bar yar buu ahaa naxiilahu oo caato ah warafacadhu waxaa kor u qaaday ilaa nin culus lama qaadi kareene casharaatu rimaaxi tobanaan waran ayaa saa loogu qaado fa alqadhu waxay ku tuurdhay fii xadiiqati lmowti beertii xadiiqat lmowt baa lagu dhex tuura bayna alaalaafi kumanaan dhexdood baa lagu tuuray kumanaankii almu'allafati laysku dumay oo min jundi musaylima ciidankii gaalada ah kumanaan buu kusoo dhex dhaca xaggaa laga soo tuuray dabadda moogta fa nasala calayhim dushoodiibuu ku soo degay nusuula asaaciqati biriqda kusoo dhiciddooda oo kale waa ka naxeen ninka hal mar kusoo dhexdhacay markay arkeen hal mar bay welbahaareen wamaa zaala kama zuulin yujaaliduhu inuu la dagaalamayo amaama baabilxadiiqati albaabka beerta horteeda kula dagaalamaya iyana waxay rabaan inaan la furin oo ninkan dilaan isna wuxuu rabaa kii kusoo dhowaado intuu wax ku dhufto inuu beerta albaabkeeda mar gaaro ballaqo buu doonayaa wayucmilu wuu shaqaysiinayey wuu camal falsiinayey fii riqaabihim luqumadooda asayfa seef xataa qatala ilaahu ka dilay casharatan toban oo minhum iyagii ka mida gaaladii wa fataxa albaaba albaabkiina waa furay walxaal bihi bibadanihi jirkiisa ay ku taallo bidcun wa amaanuuna jiraaxa siddeetan iyo dhowr dhaawac oo min beyni ramyatin ku ganid ah bisayfin seef lagu bisahmin leeb lagu dhuftay aw darbatin ku garaacida bisayfin seef dhowr iyo siddeetan dhaawac oo seef iyo waran iskugu jira baa jirkiisa hadhow laga tirin doonaa fatadafaqa almuslimuuna muslimiintii baa soo soo qolan soo soo soo galay soo qolanqolay calaa xadiiqati lmowt waxa weeyaan beertii xadiiqatlmowt la dhihi jiray tadafuq waxa sida daadku saa isku daba joogo oo kale saasay iskuga daba yimaadeen waa qolqolid ba leet ha tadafaqa almuslimuuna muslimiintii baa soo qolqolay calaa xadiiqati lmowt min xiidaanihaa derbiyadeeda iyo wa abwaabihaa albaabadeeday ka yimaadeen wa acmaluu suyuufa seefihiibay ku camal falsiiyeen oo ku shaqaysiiyeen fii riqaabi lmurtadiina kuwii murtadiinta ahaa luqumahoodii allaa'idiina ee magan galay bijudraanihaa beertan derbiyadeeda ku gabbaday xataa qataluu ilaahay ka dileen muslimiintu minhum gaaladaas qariiban wax u dhow maalintaas min cishriina alfan labaatan kun labaatan kun oo murtadiin ah wa wasaluu waxay gaareen muslimiintu ilaa musaylima musaylimay gaareen laftiisii meeshuu fadhiyey fa ardowhu way halaageen ardowhu way halaageen sariican xaaliya mid la legday musaylima meeshaas ku dhintay xumilalbaraaw ninkii bara binu maalig la dhihi jiray waa la qaaday ilaa waa nin la dilay dhowr iyo siddeetan waxaa ku taalla dhaawac mase dhiman weli waa la qaaday ilaa raxlihi gurigiisi baa loo qaaday macnaha meeshii uga mudnayd balbaladu liyudaawaa fiihi si loogu daaweeyo wa aqaama calayhi waxaa ku dulnagaa khaalid binu weliidoo ciidankan watay shahran bilbow meesha fadhiye yucaalijuhu xaalow ka daaweynayo khaalid ninkan bara ah min jiraaxihi dhaawacyadii bil baa loo nagaa dartii in ninkaa la baxnaaniyo geesigan ilaa ninkaas sayid cumar sheegay waa ninkaa hadda uu lahaa war ciidan yaa laiga dhigi waka hadda u furay waa ujeedid halka qiso oo laguu sheegay waa middan xataa adina allaahu lahu ilaa ilaahay markii dambe u idnay u oggolaaday ninkii bara ahaa bishifaa'i caafimaad ninkii waa biskood alla dilaa dhintay dhaha soomaalidu wax kastoo ku dhacay siddeetan dhowrkii dhaawac waa ka kaca haa tiisi ma gelin wakataba ilaa ilaahay saas u qoray oo wakataba ilaahay u qoray lijundi lmuslimiina muslimiinta ciidankoodina calaa yadayhi ninkan labadiisa gacanood an nasra guul baa loogu qora isagaa sabab u ahaa guusha ilaawal waa ag waa la imaan waay dalla albaraau binu maalik bara binu maalik alansaariyu wuxuu ahaaday yatuuqu mid u cishqinaya oo jecel ila shahaadati shahiidnimo allatii shahiidnimadaasoo faatathu ka tagtay oo dhaaftay yowma xadiiqati lmowti maalintii beertii yaa beertii dhimashada maalintaa inuu dhintou rabay ma ogta laakiin qofku soo isdili mayee laakiin si qof loo dilo waa waan lagu dhuftay waana sameeyey maalintaa shahiidnimadow rabad ee dhaaftay uusan meeshii ku dhiman buu weligii dib ka jeclaan jiray oo dhihi jiray taas maalintaa maana helini talo goormaa helaya fartow dhexda ka qaniinaya wadafiqa wuxuu gudagalay yakuudu inuu markasta dhex dhumbanayo almacaarika dagaalada waaxidatan mid bacda ukhraa dagaalkii la dhahaa la baxaba waa ku jiraa intaa wuxuu isleeyahay balkan intaas aa ku dhimatid maxaa yeelay waa shawqan hilow iyo jacayl darti ilaa taxqiiqi umniyatihi hididiilihiisa xaqiijinteeda hididiilihiisa umniyadiisa alkubraa ee weynayd oo ah shahiidnimo inuu helo iyo waxaniinan u hilow oo u hiloobay ila lixaaqi inuu haleelo binabiyihi nebigiisa alkariimi wanaagsanaa sala allahu calayhi wasalam alla yaa nebi maxamed u taga nebi maxamed qof adduunka ku arkay ilbiriqsi inuu ka daba tago jeclaanaya yaa ilaahu mar nebi maxamed kuu geeya waa nebi maxamed asxaabigiisa asxaabtiisi wey markaa wuxuu iska jeclaan jiray yaa dhinta see ku heli karaa nebi maxamed inaan u tago xaqna inaan ku dhinto nebigiina aan saas inta dhinto aanu ku helo alla yaa nebi maxamed mar arka u taga wey oo ka daba taga xataa kaana ilaa uu ka ahaaday yowmu fadxi tustara meesha tustar la yidhaahdo furashadeeda maalinkeeda ilaa laga gaaray meeshaasoo min bilaadi faris ah waa magaalo weyn oo ku taalla khusastaan khusastaan baa maanta la yihahdaa khusastaan alyowm maanta saasaa loo waxa wey iran furs meeshaas dagaalkeedii ilaa laga gaaray faqad taxasana alfursu reer furus baa difaac ka xirtay fii ixda alqilaaci qalcadihi midood almumaradati sibsibta laga dhigay derbi dheer oo wax dhaafi kara usan jirin sibsib ah lama tafi karo shamid macnaha aada loo salaaxay oo kale mid ka mid ah baa reer furus waxay ka dhigteen difaac faxaasarahum lmuslimuuna muslimiintuna waa go-doomiyeen wa axaaduu bihim way isku wareejiyeen ixaadata siwaari jinjinta koobaabideeda oo kale bilmicsami cududda halkaa cududda ah haddaad jinjin ama saacad ku xidhto soo dhinac kasta kama jidho muslimiintiina derbigan gaaladu ku jiray dhinacyada ka wada istaaga sida jinjinta oo kale falamaa daala alxisaaru go-doomintii markay dheeraatay iyo cunaqabatayntii washtada albalaau balaayadiina ku darnaatay cala alfursi reer furus ilaa waxay cunaanay cabaanba marka dambe wax ka dhammaanayaane jacaluu waxay gudagaleen nimankii reer furus waa niman dagaal yaqaane faris furus salmaan alfaris ayaa halkaa ka yimid moogta oo laga yaabay isna khibraddiisa waxay gudagaleen yudalluuna inay soo raaricinayaan min fowqi aswaari alqalcati qalcadda derbigeeda dushiisa salaasila silsilado oo min xadiidin bira silsiladay derbiga ka soo laalaadinayaan silsiladahaasoo culliqat bihaa lagu xiray kalaaliibu qabato qabatooyin oo min fulaadin ka ahaatay birlab birtu bir waxaa jira adagoo birlab la yidhaha birlab min fulaadin ka ahaatay bir adag baa dhihi ka dhaha ama birlab taasoo xumiyad lagu dhalaaliyey binaari dab waxaa weeye silsilad baad derbiga shidiisa laga soo tuuraya afka hore waxay ku wadataa birahan maaragtay qalloocan oo dalowyada iyo ceelka markay ku dhacaan wixii la mid oo kale qabatadaayoo kalaaliib baa la yidhahda wax lagu soo qabto kuwaas oo dab inta la saaray kulul oo saa usoo qalloocan bay silsiladdu caaradka hore ku wadataa saasa usoo halgaadaya koow xataa qadad ilaa ay ka ahaatay si dab loogu shidayay ashadda mid ka daran tawa tawahujan huridda min aljamri dhuxul dhuxul bay ka dabateen dhuxul hurayse bay ka darnaatay birtaani fa kaanat waxay noqotay kalaaliibtan qabatooyinkaani tanshabu inay mudayso tanshabu inay ku dhegayso fii ajsaadi اlmuslimiina muslimiinta jirarkooda oo watacalaqu bihaa ay ku dhegayso birtaa markay saa usoo tuuraan afka qaloocan baa qof muslimay saas jirkiisa u gelaysaa biro tiro badan bay saa usoo gan dabadan iyagaa haysa qof bay mudaysaa qofkay muddo kama bixi kadho waa saasoo qaloocanta waa waa si dalowgii bay la baxayaan qofka dhan si wiishkii bay saa u dalacanayaan qofkay birtu saa u lu- u haysato waa balaa saa sameeye sidaa markay sameeyeen fa yarfacuunahum ilaa waabatan way kor yeelayeen muslimiinta ilayhim xaggooda bay silsiladda ula la aadayeen imaa mowtaa iyagoo dhintay inay qofka la tagaan wa imaa calaa washkil mowti dhimasho isagoo u dhow inay la tagaan bir kulul oo daba qofay mudday oo misna la jiiday sidii dalowga ceelka looga baxshay imaa inuu hore ka dhintay wa ina imaa inuu howlgab noqdo oo dhimasho u dhow yahay mid baa dhacaysa facaliqa kullaabun xabad qabata ah qabato aa la dhaha birtaan birtaa qaloocan baa kullaab la yihahda mid ka mid ah baa waxay ku dhegtay oo minhaa iyadii ka mid ah bianas bini maalik khaadimkii rasuulka mid baa isku madhay anas oo ah akhilbaraa binu maalik ninkaan ka sheekaynayno walaalkiis famaa in ra'aahu lbaraa'u bara ma arag inay bahashaasi walaalkii qabsatay xataa wasaba ilaahu kaga booday calaa jidaari lxisni derbiga yaa di- derbi waxa weeyaan xisniga dhifayska derbigiisa xisnigan derbigiisa ilaa ninka way daldalanayaan moogta way jiidanayaan markaasuu hal mar derbigii ku ku orda bare ninkaana lasii wato arka wa amsaka wuxuu qabsaday bare bisilsilati silsiladii allatii silsiladaasoo taxmilu jiidayso xambaarsanayd akhaahu walaalkiis waa silsilad dab ah buu ku- kula dhegi silsiladii buu ku dhegi wajacala wuxuu godagalay yucaali yucaaliju lkullaaba qabatadii birtii ahayd inuu farsamaynayo liyukhrijahu inuu ka bixiyo min jasadihi walaalkii jirkiisa birta qalloocan inuu walaalkii jirkiisa ka saaro isagoo yucaalij waxa weye isku daydeeyaya yucaalij farsamaynaya yaa si uu birtan uga uga- uga bixiyo fa akhadat yadduhu gacantiisu waxay guda gashay saxaabigan bara ah taxtariqu inay gubanayso wa tudakhinu ay qiicayso dee bir dabu saa ugu dhegi markaasuu misna hadba ka fujinaya oo ka fujinaya oo meeshii mudday rabaa inuu jirka ka bixiyo qiic gacantiisa baa qiicaysa isagiina gacantii waa gubatay falam yabah yabah uma aaba yeelin lahaa gacantaas dan kama gelin xataa anqada ilaa uu ka badbaadiyey walaa akhaahu walaalkiis waa ka fujiyey birti silig maran bay la laabteen qoladii oo markuu ka dhigay wahabada wahabada wuxuu ku soo dhacay anas ilal ardi dhulka bac waaye maya waxaa ku soo dhacaya labada waa soo dhaceene laakiin waxa weeyaan walaalkiisbuu badbaadiyey wahabadda ila ard dhulkiibuu ku soo dhaca u soo degay wey waxaa soo degaya ninkii la dhihi jiray bara bacda an qadad intay noqotay yadduhu gacantiisa cidaaman lafo laysa calayha laxmun wax hilibah aan lahayn hilibkii oo dhan waa shiilm waa qiicay lafo gacan lafo ah buu la soo noqdo wa fii haadihi lmacrakati dagaalkaas bowdaca albaraa'u binu maalik dacabiru maarik alansaariyu wuxuu baryaday allah ilaahay an yarsuqahu inuu ku arsaaqo ashahaadata shahiidnimo ilaahayow maanta shahiidnimaan rabaa bay waana ninkii ducadiisa la aqbalayay faajaaba allahu ilaahay waa aqbalay ducaahu ducadiisa xayu meeloo khara uu dhacay sariican xaliya mid la legday shahiidan oo shahiida muqtabidan isagoo kamanayo jecel biliqaa'i illahi ilahay la kulankiisa nadara allaahu ilaahay ha nuuro wajha albaraa'i bara binu maalig wejigiisa fi ljannati jannada dhexdeeda allaha nuuro allaha ku nuuro wa aqara caynahu ishiisana allaha ku qaboojiyo bare bisuxbati nebiyihi nebigiisa la saaxiibidiisa muxamedin ahaa calayhi salaatu wasalaam wa radiya canhu ilaahay raalli ha ka noqdo wa ardaahu hana raalligeliyo wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab